bismi illahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sagaal iyo labaatanka bisha lixaad sanada labada kun saddex iyo tobanka waana maalinimo sabti ah kusoo dhowaada dhegeystayaal warka redio wareer oo faahfaahsan dagaalka magaalada kismaayo ayaa si xowliya usii socda iyadoona xaafadaha magaaladaasi ay guud ahaan saameeyeen sidoo kale khasaaraha dhimashada ee dagaalkaasi ka dhashay ayaa lagu soo waramayaa inay gaarayaan siddeed iyo toban qoofa iyadoona dhaawac uu intaasi ka badan yahay isbitaalka magaalada kismaayo ayaa la gaarsiiyey dhaawaca dad gaaraya konton qoofa kuwaas oo iyana dhaawacyo kala duwan qaba qaar badan ayaa guryahooda waxaa ugu tagay xabadaha iyo weliba madaafiicda la isku ganayo iyadoona dadka rayidka dhibaato fara badan ay kasoo gaarayso dagaaladaasi ciidamada misoom ee ku sugan kismaayo oo isugu jira kuwa ka socda siraleone iyo weliba kuwa kenya ayaa la sheegay inay dagaalka daawanayaan iyadoona isbitaalada magaalada kismaayo ay si weyn u buuxdhaafiyeen dhaawacyada dadka rayidka iyo weliba maleeshiyaadka dagaalamaya ma jiraan wax dadaallo ah xilligan oo ku aadan in la joojiyo dagaalada kasii soconaya magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale lagu soo waramayo in dhinacyada dagaalamaya ay siyaabo kala duwan isu eedeynayaan korneyl cabaas oo ah taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya oo ka mid ahaa saraakiishii ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa waxaa la sheegay in magaaladaasi laga dhoofiyey iyadoona ciidamada kenya ay geeyeen meel ka baxsan magaalada kismaayo taliyaha ayaa waxaa la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada dobley iyadoona taliyaha warbaahinta la hadlay oo si weyn u eedeeyey ciidamada kenya isagoona intaasi ku daray in dagaalada ka soconaya magaalada kismaayo oo dadka walaalaha ay isku dagaalayaan ay dhibaatada ka dambeeyaan ciidamada kenya taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray dowladda federaalka horta haddeer ani waxaan ku sugnahay xaro dobley ku taalo oo maxaa ku raa ciidamada kenya ay leeyihin ku sugnahay si aada u foolxunna waxaa laiga soo qaaday maxaa ku raa meesha la yidhaahdo kis garoonka kismaayo hawsha lagu soo qaadayna waxaa lahaa ninka seshanka labaad ama qeybta labaad ee ciidamada ama sooma xukumo oo kenyaatiga iska lahaa xaqiiqiyan ninkaas isaga ah waa wada hadalay wadahadal kadibna de waxaa imaaday in maxaa ku rahda qoryo lagu qabto oo layidhaha diyaaradda qasab ku ful waana kusoo fuulay hadda waxaa xaadir ku ah xaarada dhamaajaay la yidhahdo oo dobley ku taalo dawladda waxaa ku boorinayaa maxaa ku rahda soomaaliyeed inay kismaayo maxaa ku rahda isheeg ay soo noqoto ay kusoo noqoto gacan soomaaliyeed maaha ay kusoo noqoto gacada soomaaliya iyo dawladda soomaaliya gacanteeda dhanka kale cabdinaasir sayraar oo isna afiyeenka maamulka jubbaland ee sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isna dagaaladaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba xarakada al-shabaab ay kula dagaalamayaan magaalada kismaayo sida uu hadalka u dhigay walaal waxay wax u dhaceen meeshan maamul baa ka jira jubbaland la yidhaahdo waxaa maanta beryahan baa daansi waday oo runtii abaabul ka sameynayay magaalada niman xamar laga soo tuuray oo loogu talagalay inay carqaladeeyaan maamulka jubbaland iyo al-shabaab oo iskaashanaya marka nimankaasu waxay isku dayaneen magaalada amnigeeda iyo khalkhal ay geliyaan oo runtii intii muddaada indhahan ku haynay maanta ay waxay sameeyeen shir bay qabteen dagaal bay araadiyeen markaa kadib ayuu dagaalku bilowday in aan soo afjarran waan rajey waan rajeynaya insha allah haddaan laydmo oo magaalada laga nadiifiyo cid kasta oo aan maamulka jubbaland aan taageersanayn dagaalka idaa bilaabay dagaalka ay bilaabeen oo dee meelo gooniyay meelada kaga jireen oo ciidamada nabadgelyada runtii indhaha ku hayay oo ku hareereysnaay xabay kusoo dhegeen galabta dagaalku marka saasi ku bilowday marka waana la bixiyey de hadda intooda badan magaalada waa laga bixiyey xaafada xaafad la yidhahdo guurwada dhinac kamida kaga jiraan magaalada
xafiiska midowda afrika iyo weliba qaramada midoobe ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee dalka ayaa waxa ay si weyn kaga hadleen dagaalada ka soconaya magaalada kismaayo waxaana ay sheegeen inay tahay arrin laga xumaado wararkan tilmaamaya in dagaaladu ay sii xoogaysanayaan dagaaladan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xilligan la isku hub aruursanayo taasoo dhibaatadana sii badin karta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa warbixin waxa ay ka soo saartay dagaalada ka soconaya magaalada kismaayo iyadoona saraakiisha warfaafinta ee dowladdu ay arrinkaasi warbaahinta kala hadleen warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha redio wareer maxamed nuur amiin
dagaalo galay maalintii labaad ayaa ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi jubbada hoose halkaasi oo ay isku hayaan laba dhinac oo ka wada tirsan madaxweyneyaasha maamulka jubbaland oo siyaabo kala duwan loogu doortay gudaha magaalada kismaayo dagaalada ayaa saweey khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ka agdhow goobaha lagu dagaalamaya iyadoona haatan dagaalka xooggiisa uu ka soconaya sida wararka ay sheegayaan gudaha magaalada kismaayo afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir seeraar oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda soomaaliya waa sidoo hadalka u dhigayay maleeshiyaadka al-shabaab ee ka agdhow nawaaxiga magaalada kismaayo waxa uuna sheegay in howlgalka uu yahay mid lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada kismaayo xukuumadda soomaaliya ayaana ka hadashay dagaalada ka soconaya maalintii labaad magaalada kismaayo iyadoona baaq u dirtay dhinacyada halkaasi isku haya una uguna baaqday in la joojiyo dagaalada wadahadalna la isugu yimaado
marar badanna dowladdu waxay ka digtay ama ay codsatay in dagaalada la joojiyo oo xilligan aysan ahayn xilli loo baahan yahay in dhiigga shacabka uu sii daato ama dagaallo ay sii jiraan labiyo labaatan sannadood oo dhibaatooyina ayuu dalkan soo maray xilliganna waxaan dabcan la gaaray waktigii dowladda rasmiga soomaaliya ay ka dhalatay waktigii dadka soomaalida ay isku iman lahaayeen waktigii wax aan hubka ahayn maaragtay wax lagu qaybsan lahaa oo lagu wada hadli lahaa waxaan ilaahay uga baryaynaa dhammaan intii dhimatay in naxariistii janno uu ka waraabiyo inta dhaawacanna caafimaad deg dega uu siiyo dhinacyada dagaalamaya waxa ay dowladdu markasta ka dalbanaysaa inay deg deg u joojiyaan dagaalka in ay maanka ku hayaan in aan loo dulqaadan karin in dhiigga shacabka la daadiyo si micno la-aana islamarkaana la barakiciyo hadalka afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaana imaanaya xilli dagaalo aada u xoogan ay ka soconayaan magaalada kismaayo kuwaasoo galay maalintii labaad galaaftayna nolosha dad soomaaliyeed oo halkaasi ku sugan dadka ugu badan ee dagaaladani waxyeelada ay ka soo gaartay ayaana waxay yihiin dadka shacabka ah kuwaasi oo aan haysan meel ay gabaad kaga dhigtaan rasaas ay iswedaarsanayaan labada dhinac ee ku isku haya siyaasadda deegaanada jubbooyinka kuwaasoona dagaalo maalintii labaad galay halkaasi weli uu ku dhex marayo dhowaan ayay markii lagu guulaystay in la joojiyo dagaalo sidan oo kale u dhexmaray laba dhinac oo sidan oo kale isaga soo horjeeda iskuna haya maamulka deegaanada jubbooyinka ee jubbaland oo dhowaan siyaabo kala duwan loogu kala doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale barre aadan shira barre hiiraale oo haatan ka mid ah hogaamiyaasha ugu magaca weyn ee ka jira deegaanada jubbooyinka ee sheeganaya inay madaxweyneyaal ka yihiin maamulka jubbaland muddooyinkii ugu dambeeyey ayaana soo badanayeen baaqyada loo diraya dhinacyada halkaasi kuwada sugan kuwaasoo loo sheegayay in ay joojiyaan dirir halkaasi ka dhacda waxyeelo ay kasoo gaarta dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi waxaana sidoo kale dowladda soomaaliya dhowr jeero hore ugu baaqday in dagaalada la joojiyo inkastoo lagu eedeynayo haatan in dowladaba ay lug ku leedahay dagaalada ka soconaya deegaanada jubbooyinka ayna hubeynayso garab kamida garabyada halkaasi isku haya xaalada deegaanada jubbooyinka ayaana waxay tahay mid kacsan iyadoo aanan la ogeyn waxyaabaha ay noqon karaysa xaalada waxaana haatan jira waxyeelo soo gaartay dad rayid ah kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay la geynayay isbitaalada magaalada kismaayo welina waxaa ka soconaya kismaayo dagaaladii u dhexeeyey dhinacyada iska soo horjeeda maxamed nuur wardhe redio muqdisho
halka uu warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer sheekh xasan daahira weys ayaa mar kale la sheegay inuu diiday in magaalada muqdisho loo wareejiyo iyadoona fashil uu ku yimid wadahadallo ku aadanaa mustaqbalka wadaadka iyo weliba sida laga yeelayo xaaladiisa kadib markii uu al-shabaab ka soo goostay wararka laga helayo deegaanka cadaado ay ximin iyo xeeb ayaa waxay sheegayaan in sheekh xasan daahir aweys uu ku hor yimid qorshe ay wadaan wafdi dhinaca dowladda ka socday sida xildhibaanada iyo weliba saraakiisha kulankaasi ka qaybgalay ay warbaahinta qaar ka mid ah u sheegeen wararka qaar ayaa sheegaya in wadaadka uu ku adkaysanayo inuu sii joogayo cadaado islamarkaana aanu meelna ugu bixi doonin taas oo keentay inay ka caroodaan maamulka xubin iyo xeeb oo sheegay in xasan daahir ay u aqoonsan yihiin shaksi weli saameyn ku leh xarakada al-shabaab ayna doonayaan in dowladda federaalka loo gacangeliyo warar kale ayaa waxay sheegayaan in dowladda maraykanka ay si weyn u danaynayso wadaadka inay gacanta ku dhigto iyadoona muhiimadeedu ay tahay inay raadiso xog ballaaran oo ku aadan qaabka al-shabaab ay u shaqeeyaan iyo weliba waxyaabaha ay damacsan yihiin maadaama xasan daahir uu ka mid yahay saraakiishii ugu horreysay ee dagaalada dalka ka soconaya ku dhawaaqay dowladda etoobiya ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashay qaabkii uu xasan daahir aways ugu soo baxsaday xarakada al-shabaab iyo weliba muhiimadda ay leedahay waxay sheegtay dowladda etoobiya in ugu horeyn ay dhabarjab ku tahay xarakada al-shabaab iyo weliba xoogaga islaamiyiinta ay ka dagaalama gudaha dalka arrimahaasi wasaaradda umuuraha dibadda ee dowladda etoobiya ayaa akhbaar wanaagsan ku tilmaamtay in gebi ahaanba xasan daahir iyo weliba sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay isu soo dhiibaan taabadelkeedana dowladda etoobiya waxay sheegtay in muhiim tahay in cadaaladda la waafajiyo dowladda etoobiya ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha sida weyn saameynta ugu leh siyaasadda dalka si weynna kaga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta ka dagaalama gudaha dalka madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa booqasho waxa uu ku tegayaa dalka koonfur africa oo ka mid ah saddex dal oo afrikaan ah oo socdaal uu ku marayo waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha dalkaasi jacob zuma obama booqashadan uu ku tagayo wadanka koonfur africa ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli saddex toddobaad ka hor la dhigay isbitaal ku yaala magaalada bretoria nelson mandela oo ahaa madaxweynihii ugu horreeya ee koonfur africa kadib xilligii gumaysiga madaxweyne obama ayaa sheegay inuusan booqan doonin isbitaalka uu ku jiro mandela islamarkaana uusan doonaynin inuu culays saaro qoyska mandela xabsigii uu ku xirnaa madaxweynihii hore ee koonfur africa nelson mandela muddo shan iyo labaatan sana ahayd ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqdo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxaana sidoo kale la filayaa in uu jeediyo khudbado muhiima oo ku aadan qaabka ay muhiim u tahay in looga baxo midabta koorka iyo weliba muhiimadda dadka afrikaanku ay leeyihiin warkii oo aad kala socoteen idaacadda awadheer ikhyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagaynta warkana waxaa idiin akrinayay anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo